waa muslinimana wax kama oga waa niman u soo taladooda ay tahay oo keliya inay dadka masaakiinta ah gumaadaan waxaadna ka garan kartaan tusaaladii kaga filan gabadhii yarayd ee hadda aan soo aragnay wixii dhaawacoon soo kormeernay iyo wixii geerooday marka laga reebo gabadhii yareedoo siddeedda bilood jirtay dadka xabadda u quuray xag allay gabadhaa ka nooshahay caalamkuna wuu u jeedaa soomaaliduna way u jeeddaa nimanka noocaas ayaa dalka ku dhex jira gabadhaasna insha allahu kariim waxaa kafaalo qaadayso maamulka koonfur galbeed maadaama hooyadeed iyo aabbaheed ay saaka dileen nimankaas micnaha muxuu ahaa gumaadka soomaalidu ku hayo magaca madaxweynaha iyo maamulka dowladda anoo ku hadlayo ayaan kafaalo qaadaynaa annagoo wax kasta oo loo heli karo gabadhaasi korriimadeeda u soo marsiin doonno isbitaalka maamulka gobolka baay hadduu ilaah raalli ka noqdo waxaan kaloo rabnaa inaan halkan ugu jeediyo hambalyo ciidamada daraawiishta ciidamada dowladda federaalka ah ee ciidamada nabad sugidda ah oo suurtageliyey xaaladda goofguduud inay caadi ku soo celiyaan islamarkaana meelo aad u fogfog oga daba tegey oo ilaa hadda go'aansaday inaysan ka harin firxadkooda wixii baxsaday sidaa darteed waxaan ciidamadu waxaan leeyahay hambalyo kii dhaawacmayna insha allahu dowladdu way ka warqabaysaa kii dhintayna dhulkiis ayuu u shahiiday isbitaalkana runtii aadaan ugu mahad celinaynaa ugu horreeyo wasiirka caafimaadka oo aan kula kulannay isbitaalka gudihiisa iyo agaasinka iyo takhaatiirta oo noo suurageliyey inaan dhaawacyada indheheenna ku soo aragno ayagana waa u mahad celinaynaa waxaa naga go'an maamulka koonfur galbeed haddaan nahay dagaal cad oo aan gambasho lahayn oo aan kula jirno muxuu ahaa nimankaa la yidhaahdo shabaab waxaana codsanaynaa dowladda federaalka ah iyo caalamkuba inay gacan xoog le naga siiyaan ee dhibaatada intaa la eg nimanka ku haayo ummadda soomaaliyeed wakhtigaan adag ee lagu jiro waa mahadsantiin